tirintii cutubka labaatanaad oo reer binu israa'iil xataa shirkii oo dhammu waxay cidladii siin yimaadeen bishii koowaad markaasaa dadkii waxay degeen qaadeesh oo maryana halkaasay ku dhimatay oo halkaasaa lagu aasay oo shirkiina biyo ma haysan oo markaasay muuse iyo haaruun u wada shireen kolkaasaa dadkii muuse la diriireen wayna la hadleen oo ku yidhaahdeen waxaad noo roonayd inaannu walaalahayo iskala dhimanno markay rabbiga hortiisa ku dhinteen bal maxaa shirka rabbiga cidladan u keenteen si aan annaga iyo lo'dayaduba halkan ugu wada dhimanno oo maxaase dalkii masar nooga soo bixiseen oo aad meeshan sharka ah noo keenteen waayo meeshanu ma aha meel laga helo midho ama berde ama geed canab amase rumaanno oo biyo lacabana laguma arko markaasay muuse iyo haaruun ururkii hortiisa uga tageen iriddii tendhada shirka kolkaasay wejiga dhulka dhigeen oo waxaa iyagii u muuqatay ammaantii rabbiga markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi u shaqaado oo adiga iyo walaalka haaruun dadka shirka oo dhan soo shiriya oo iyagoo arkaya dhagaxa la hadla biyo ha soo daaye oo waa inaad iyaga dhagaxa biyo uga keentaa si aad u wada waraabisid shirka iyo lodoodaba markaasaa muuse ushii ka qaatay rabbiga hortiisa siduu isaga ugu amray kolkaasay muuse iyo haaruun ururkii oo dhan ku soo ururiyeen dhagixii hortiisii oo wuxuu iyagii ku yidhi war bal maqla caasiin yahay dhagaxan biyo ma idin ka soo daynaa kolkaasaa muuse gacanta kor u qaaday oo dhagixii ayuu ushii laba jeer ku dhuftay oo waxaa ka soo baxay biyo aad u badan oo shirki iyo lo'diiba way wada cabbeen markaasaa rabbigu muuse iyo haaruun ku yidhi idinku ima aydnaan rumaysan oo quduusna igama aydnaan dhigin reer binu israa'iil hortooda haddaba sidaas daraaddeed idinku shirkan geyn maysaan dalkii aan iyaga siiyey kuwan waa biyihii mariibah maxaa yeelay reer binu israa'iil way la diriireen rabbiga oo wuxuu iyaga tusay inuu quduus yahay markaasaa muuse oo kuwo farriin wada qaadeesh uga diray boqorkii reer edom oo wuxuu ku yidhi anigoo ah walaalaha ilma israa'iil waxaannu kugu leenahay waad garanaysaa dhibkii nagu soo dhacay oo dhan iyo sida awoowayaashayo dalkii masar u tageen iyo inaannu masar wakhti dheer degganayn masriyiintu aad iyo aad bay noo xumeeyeen annaga iyo awoowayaashayaba oo markaannu rabbiga u qaysannay codkayagii wuu maqlay oo wuxuu noo soo diray malaa'ig oo masarna wuu naga soo bixiyey oo haddana waxaannu joognaa kaadesh oo ah magaalo ku taal soohodintaada darafkeeda waan ku barayaaye naddaa aan dalkaaga dhex marnee oo kaa dhex mari mayno berin ama beer canab oo ceelasha biyahoodana ka cabbi mayno waxaannu iska maraynaa boqorka waddadiisa oo uga leexan mayno xagga midigta ama xagga bidixda jeeraannu soohdintaada ka baxno markaasaa boqorkii yodom wuxuu ku yidhi dalkayga waa inaanad soo dhex marin yaanan seeb kuula soo bixine markaasaa reer binu israa'iil waxay yidhaahdeen annagu waddada weyn baannu iska maraynaa oo annaga iyo lo'dayaduba haddaannu biyo kaa cabno qiimahooda waannu ku siinaynaa haddaba annagoo aan innaba wax kale samayn aan dalkaaga cagaha ku dhex marno oo isna wuxuu yidhi dalkayga soo dhex mari maysaan markaasaa boqorkii edom wuxuu u soo baxay reer binu israa'iil isagoo gacan xoog leh dad badan ku wata oo sidaasuu boqorkii edom ugu diiday reer binu israa'iil inay soodintiisa soo dhex maraan oo saas aawadeed reer binu israa'iil isagii way ka leexdeen oo qaadeesh way ka guureen oo reer binu israa'iil xataa shirkii oo dhammu waxay yimaadeen buur xor markaasaa rabbigu muuse iyo haaruun kula hadlay buur xor oo ku ag taal soodinta dalka edom oo wuxuu ku yidhi haaruun wuxuu ku darman doonaa dadkiisa waayo isagu geli maayo dalkii aan siiyey reer binu israa'iil maxaa yeelay hadalkaygii waad ku caasideen markaad biyihii maribaah ag joogteen haddaba haaruun iyo wiilkiisa elcaasar soo wad oo waxaad iyaga keentaa buur xor oo markaas haaruun dharkiisa ka bixi oo waxaad u gelisaa wiilkiisa elcaasar oo haaruun dadkiisa wuu ku darman doonaa oo halkaasuu ku dhiman doonaa markaasaa muuse sameeyey sidii rabbigu ku amray oo waxay fuuleen buur xor iyadoo shirkii oo dhammu ay u wada jeedaan markaasaa muuse haaruun ka bixiyey dharkiisii oo wuxuu u geliyey wiilkiisii elecaasar markaasaa haaruun ku dhintay halkaas oo ahaa buurtii dhaladeeda kolkaasay muuse iyo elecaasar buurtii ka soo degeen oo markii shirkii oo dhammu ay arkeen in haaruun dhintay ayaa reer binu israa'iil oo dhammu waxay haaruun u ooyeen intii soddon maalmooda